بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت كذب ما أنت ومالين سبت أه بيش مسلم كن أي تهي أفرتي محرم كن أفر بقل شني أفرتنكي وافق سنة لوي لواتنكي جولاي لبا كن سدحي لواتن dhalashadii nebi ciise kadib waxaan halkan ka bilaabaynaa haddii alla yidhaahdo sharax kooban oo kitaabka kashfu shubahaad la yidhaahdo oo sheekh maxamed cabdilwahaab uu iska leeyahay aan akrinayno annagoo kaalmaysanayna haddii alla yidhaahdo sharaxa kitaabkan kashfu shubahaad oo sheekh maxamed ibnu saalix al cuthaymiin uu iska leeyahay ma wada akrinayno haddii alla yidhaahdo sharaxa meelihii waadixin iyo caddayn u baahan yaan ku dadaalaynaa haddii alla yidhaahdo sheekh bin cuthaymiin wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa kun saddex boqol toddoba iyo afartankii hijiriyada wuxuuna dhintay sanadku markuu ahaa kun afar boqol koo iyo labaatan hijiriyadii sheikhu wuxuu ku dhashay magaalada cunaysa oo ka mid ah gobolka alqasiim la yidhaahdo ee boqortooyada sacuudiga ku dhex yaalla shiikhu wuxuu aada wax uga bartay oo uu ka faa'iidaystay sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asicdi uu xaadiri jiray duruustii sheekha ee masjidka weyne cunayse ku yaalla shiikhu kadib almacadulcilmi oo riyaad laga asaasay yuu maaragtay muddo laba sano ah wax ka baranayay oo shiikhiisii uu ka idan qaatay kadibna waa soo noqday culammadii markaa macadka wax ka dhigaysay yuu shiikhu ka faa'idaystay oo sheekh maxamed alamiin ashinqiiti shiikha adwaa ulbayaan iska leh uu ka mid yahay iyo sheekh cabdilcasiis bin naasir bin rashiid iyo sheekh cabdiraxmaan al afriiqi sheekh muxadis ayuu ahaa wuxuu kaloo ka faa'idaystay intii uu riyaad joogay sheekh ibnu baas oo uu xaadiri jiray duruustii shiikhu uu akhrin jiray oo saxiixulbukhaariga masjidka dhexdiisa iyo kutubtii kale shiikhu maaragtay uu akhrin jiray uu ka faa'idaystay kadib shiikhu laba sano kadib wuxuu soo noqday cunaysa oo sheekh cabdiraxmaan naasir sicdi uu duruusi kasii watay kuliyad shareecana si oo intisaabu u dhiganayay ilaa uu kuliyaddii dhameeyey oo shahaadadii ka qaatay isagoo weli xalqadii shiikha ku jira ee sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asicdi oo sheekh bin uthaymiin ku arkay inuu aada u maskax badan yahay markaasuu wuxuu ku dhiirigeliyey inuu wax dhigaba isagoo weli maaragtay arday ah in masaajidka laftiis wax ka dhigo markii shiikhu uu macahadulcilmi oo riyaad uu dhameeyana maxadulcilmi oo cunayse ku yaalla yuu macallin ka noqday markii sanadkii kun saddex boqol lix iyo toddobaatankii hijiriyada uu sheekh sicdi u dhintana shiikhu masaajidkii shiikh isagaa ka dujinayay maktabad masaajidka raacsanaydna waxbuu ka dhigayay shiikhu markii ardadii badatay yaa masjidkii loo soo wareegay arday fara badan baa shiikha maaragta u imaan jirtay oo waddanka sacuudiga iyo banaankiisaba ka imaan jirtay oo boqolaal gaaray marka dad duruus iska dhegaysta keliya ma ahayn waa dad waxbarashada ku dadaali ahaayeen shiikhu masjidulxaraam oo maka ah iyo masjidkii rasuulka sala alla alay slama waqtiyada xajka iyo ramadaanka iyo waqtiyada fasaxyada maaragtay iskuullada la leeyahay iyo yuu wax ka dhigi jiray labada masjidba marba mid u laga bilaabo sanadku markuu ahaa kun afar boqol iyo labadii hijiriyada ilaa uu ka dhintay sheikhu allah u naxariistee shiikhu kitaabo qorista iyo inuu su-aalaha ka jawaabo duruustana uu akhriyo aada buu ugu dadaali jiray sidaa darteed kutubo fara badan yaa loo daabacay sheikhu wuxuu ka mid ahaa hay-ada maaragtay culimada waaweyn ee sacuudiga laga bilaabo sanadku markuu waa kun afar boqol iyo toddobadii ilaa uu ka dhimanayay waxyaabaha shiikha aada looga faa'iideysan jiran waxaa ka mid a inuu ka qeyb qaadan jiray shiikhu barnaamijkii nuuran calaa darbi la dhihi jiray oo idaacadda sacuudigu ay soo dayn jirtay oo culimmada su-aalaha lagu weydiin jiray yuu ka mid ahaa culimmadii su-aalaha ka jawaabi jiro aada looga faa'iideysan jiray sharo fara badan oo waddanka sacuudiga lagu qabtana shiikhu waa ka qayb galay oo maaragtay cilmi ah bulshadana shiikhu aada buu maaragtay ugu faa'iideyn jiray oo ixsaankiisa iyo shiikhu samafalkiisu aada buu u badnaa iyo inuu dadku u naseexeeyo shiikha dacwadiisu xikmo iyo maaragtay waana wanaagsan bay ku dhisnayd manhajkii salafu saalixna wuu dabaqaya shiikhu fikir ahaan iyo dhaqan ahaanba ilmo sideeda ayuu shiikhu ka dhintay shan wiilala iyo saddex gabdha ah magaalada jiduu ku dhintay sanadku markuu ah kun afar boqol iyo koob iyo labaatankii masjidulxaraam baana lagula dukaday oo kumanaan maarata muslimiin ay kula dukadeen sheekh bin uthaymiin wuxuu leeyahay kani waa sharax kooban oo aan sharxayo ka shubahaad buu leeyahay oo wadaadka kitaabka qoray oo sheekh maxamed cabdulwahaab ah uu dhowr iyo toban shubho uu ku soo arooriyey oo dadka xaqa maaragtay baal mare ay soo aroorinayaan sheekh maxamed cabdulwahaabna si fiican buu uga jawaabay iyadoo adiladeedii wadata hadalkiisuna uu shiikha uu yahay mid sahlan oo waadixa allah ku anfaco addoommaduu leeyahay shiikhu isagana ajir allah ka siiyo sheekh maxamed cabdulwahaab muqadime iyo hordhac yuu sameeyey intuusan shubahooyinkii uusan maaragtay si kala dhigdhigan u gelin wuxuu leeyay shiikhu bismi illahi الraxmaan الraxiim iclam raximaka allahu ana atawxiida huwa ifraad اllahi biاlcibaada waxaad ogaataa buu leeyahay inuu tawxiidku uu yahay keliyeelidda alle la keliyeelayaa inay tahay in alle lagu keliyeelo caabudaadda oo ay addoommadu alle keliya caabudaan wahuwa diinu rusul tawxiidkaasuna waa diintii ay rusushu la timid alladii arsalahum allahu bihi ilaa cibaadihi ee alla uu rusushiisii la soo diray addoomadiina loo soo diray rususha inay soo gaarsiiyaan xaqaas fa awaluhum nuuxun rusushii alle waxaa ugu horeeyey nabiyullaahi nuux arsalahu allahu ilaa qowmihi lamaa qaluu fi saalixiin alla wuxuu usoo diray nabiyullaahi nuux qowmkiisi buu usoo diray markii ay ku talax tageen ay xadgudub sameeyeen dadkii saalixiinta ahaa ay ku talax tageen weynayntooda iyo inay ka dhigaan waxaanay ahayn oo xaqi alla u lahaa oo la keliga ahaa ay maarata wax ka siiyeen quluwigu macnihiisu waa saas nimankaa marka saalixiinta oo lagu talax tegay maxay ahaayeen waa waddin mid wadi la dhihi jiray wasuwaacin mid suwaac la dhihi jiray wayaquut mid yaquut la dhihi jiray wayacuuq yacuuq mid la dhihi jiray wanasrin mid nasri la dhihi jiray intaba suuratu nuuxa lagu sheegay wa aakhiru rusuli maxamedun sala allahu alay slam rusushi waxaa ugu dambeeyey alla uu soo diray nebi maxamed sala allah alay slam wa huwa aladii kasara suwara haulaai asaalixiin nebi maxamedna sala allahu alay slam waa midkii jejebiyey sawiradii la weyneynayo o la caabudaayey oo dadkaas saalixiinta ay lahaayeen oo tan iyo maaragtay meelahan carabtu ay deganaayeen iyay soo gaareen kitaab al asnaam la yidhaahdo oo kalbi uu leeyahay wuxuu sheegay in sanamyadaas hadda uu shiikhu magacyadooda soo tixay ay maaragtay ku baaqi ahaayeen dadka dhexdooda oo dadku ay caabudi jireen ilaa rasuulku sal ll ly slam uu ka jejebiyey kutubta taariikhda iyo siiraduna waxay sheegaysaa wax arrintaa faa'iideynaya oo rasuulku sal ll slam wuxuu diray camr bn caas markaasuu wuxuu jejebiyey sanamkii suwaac ahaa reer hudayl qoladii hudayl ahayd ee carabta ka mid ahayd yaa suwaacaas marka sawirkaas haysta waana sanadkii maka la furtay yaa camr bn caas la diray waktigaa kadibna dagaalkii tabuuk rasuulku sal slm wuxuu diray khaalid ibn waliid markaasuu wuxuu soo dudumiyey isaguna sanamkii wadd ahaa oo meesha duumat ljandal la yidhaahdo dawmat ljandal la yidhaahdo yuu u diray khaalid markaasuu soo jebiyey sanamkii waddi ahaa waddigaan ugu weynaaya la yidhi kuwaas la caabudo marka sanamyada oo la jejebiyo rasuulka sal alla alay slama sunnadiisay ka mid ahayd sida saxiix muslimka ku jirtay xadiidkii camr bni cabas ah wuxuu yidhi waan dadaalay buu yidhi maaragtay inta tabartee sidii aan usoo gaari kara rasuulka sal ly slama yaan maarata soo gaaray buu leeyahay ila laysuma ogoleyn in rasuulka sal ly slm loo yimaado maogta nimankii gaalada ahaa oo maaragtay maka maaragtay hareeraheeda deganaa iyo dhinacyadeeda iyo meelaha laga soo gala iyo ma ogoleyn maarata in loo yimaado rasuulka sal ly slama marka waan usoo dhuuntay buu leeyahay rasuulka sal ly slm maka maaragtay ku qarsoon oon ismuujinayn markaas saxaabadiisina la jooga markaasa waxaan ku yidhi buu yidhi maa anta oo maxaad ahayd markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sal alla ly slam ana nabiyun anugu nebi baan ahay qaala wuxuu yidhi waman nabiyu oo nebina muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi rasuulullah allah isoo diray qaala allaahu arsalak ma allah ku soo diray qaala nacam haa buu yidhi rasuulku sal ly slam qaala fa bima arsalak muxuu kula soo diray qaala wuxuu yidhi an tacbud allaha wa taksira alasnaama wa an tasira alarxaama inaad alla caabuddo sanamyadiina jejabiso riximkana xiriiriso taasaa layla soo diray rasuulku sal lla ly slama markii maka la furtay sanamyada isagaaba maaragtay la mubaasharooday jejabintooda sidoo kalena rasuulka sal ly slama amar buu siin jiray saxaabadiisii markaasay asnaamta jebi jireen oo amarkii rasuulka sal ly slam ayay ku jebin jireen saxaabada oo sida aan soo sheegnay khaalid waa kii jejebiyey waddan sanamkii waddan ahaa cusana sidoo kale waa uu jejebiyey camr bn caas yaa suwaac loo diray waa uu jejebiyey jariir bn cabdillaahi baa dilkhalasa loo diray waa uu jejebiyey isaguna saxaabo kalena sanamyo kala duwan buu u diray inay jejebiyaan wuxuu yidhi rasuulka sal slam man yuriixunii min dilkhalasa war sanamka dilkhalasa yaa iga raaxaynaya marka waa ku raaxaysan jiray rasuulka sal ly slama asnaamtaa la jejebinayo ilaa alla ka sokoo baa la caabudaya markaasaa rasuulku sal slm wuxuu diray jariir ibn cabdillahi markaasuu jejebiyey xadiidkii abilhayaaj uu cali ka wariyey radia allahu canhu wuxuu yidhi alaa abcahuka calaa maa bacahanii bihi rasuulu llahi sal slam war abulhayaaj ow ma waanan kula diraynin wixii rasuulka sal slm ila diray anlaa tadaca wathanan ilaa damastah inaadan maaragtay wathan ka tegin ilaa aad baabi'iso walaa qabran mushrifan inaad maaragtay aadan ka tegin qabri soo taaganoo kor loo qaaday ilaa sawaytahu inaad dhulka la sinto ilaa aad dhulka kala sinto waxaa layla soo diray waxay ahayd wixii rasuulka sal slama ila diray waxay ahayd anlaa tadaca wathanan ilaa tamastahu inaadan maaragtay sanam ka tegin ilaa tamastahu wejigaad ka baabi'isaa walaa qabran mushrifan qabri soo taagan oo kor loo qaadana inaadan ka tegin ilaa sawaytahu inaad dhulka la sinta moogiye ibnu uthaymiin wuxuu yidhi sheikha kitaabka alifay wuxuu ku bilowday basmaladii bismi illahi raxmaan raxiim isagoo ku dayanaya kitaabka alle sababtoo kitaabka alle bismi illaahi baa lagu bilaabay sidoo kale ku dayanaya rasuulka alle sal ly slam sababtoo rasuulku sal ly slam kutubtiisa uu diraayo iyo waraaqaha uu qoraayo bisinkuu ku bilaabi jiray oo hadda kitaabkii hiraqle uu u diray bisinkaasuu ku bilaabay isagoo islaamku ugu yeeraaya marka waxaa loo qadarayaa ficil jaarkii majruurka ay ku tacalluqaan bismi illaahi aktub yani magac alle yaan wax ku qoraya wax ku alifaya allihii alraxmaani ee ku tilmaannaa naxariista waasica ee guud allihii alraxiimi ee ku tilmaannaa raxmadii gaaraysay meeshii alla ugu talagalay iyo addoommadii alla maaragta uu doonay inuu u naxariisto alla wuxuu yidhi yucadibu man yashaa alla qofku doonu cadaabaa wayarxamu man yashaa qofku doonana waa u naxariistaa marka raxmaan waxaa laga wadaa buu leeyahy shiikhu kan naxariistiisu ay waasica tahay raxiimna waa maxay waa midka naxariistiisu ay gaarto addoommadiisa kuwa uu doono marka uu shiikhuu yidhi iclam raximaka allah ogow allah kuu naxariistee wuxuu u ducaynayaa qofkii cilmiga baranaya buu u ducaynayaa shiikhu oo uu leeyahay allah kuu naxariisto naxariistii marka maxaa laga helayaa in aad maaragtay wixii aad doonaysana aada hesho wixii aad ka digtoonaydna aad ka badbaado macnaha allaha kuu dembi dhaafo dembiyadaadii hore mustaqbalkana allaha kaa ilaaliyo dembiyadii haddii naxariista si gaara loo sheego macnaheedu waa saas buu leeyay sheekh ibnu taymiin laakiin haddii naxariis iyo iyo dembi dhaaf laysku daro dembi dhaafka waxaa laga wadaa wixii tegay oo dembi ah in loo dhaafo qofki naxariistina waxaa laga wadaa in mustaqbalka alla uu khayrka u waafajiyo oo uu ka badbaado dembiyada mustaqbalka marka shiikhu meesha wuxuu ku muujiyey naxariis qalbi ah oo uu hayay dadkii uu la hadlaayey oo uu maaragtay doonayay inay kitaabkiisa ka faa'idaystaan shiikhu marka tawxiidkii markii uu sharxo uu yidhi altawxiidu huwa ifraad ullahi bilcibaada tawxiidku waa in alle lagu keliya yeelo cibaadadii macnaha inaad alle keliya caabuddo oo aadan cibaadadiisa wax kale la wadaajinin hadday jacayl ahaan lahayd weyneyn ahaan lahayd doonis iyo cabsashaba ahaan lahayd marka waa tawxiidkii rususha loo soo diray oo tawxiidka cibaadada ah sababta noocyada tawxiidku shiikhu wuxuu leeyahay waa saddex tawxiid rububiya mid la yidhaahdo waa in alle lagu keli yeelo inuu isagu keligiisu xabuuro oo isagu maaragtay mulkiga leeyahay iyo maamulka allahu khaaliqu kulli shay waata allogu yiri wax walba alla isaga abuuray tawxiidka labaadna waa maxay alle wuxuu yidhi alaa lahu alkhalqu waalamru alle isaga abuurka iyo maamulka waa iskale alle wuxuu yidhi tabaaraka aladii biyadihi lmulku waxaa khayrkiisu uu batay midka maaragtay gacantiisa hanashada ay ku jirto mulkigu uu ku jiro wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walbana awoodu leh tawxiidka labaad waa maxay waa tawxiid aluluhiya mid la yidhaahdo waa in alle lagu keliya yeelo cibaadadii oo aanu qofku alle la jirkiisa samaysanin dulal uu caabudaayo siduu alle u caabudo oo u dhowaanayo ayagii siduu alle ugu dhowaanayo oo kale ka labaadna ka labaadna waa kan tawxiid uluhiya la yidhaahdo waana in lagu keli yeelo alle cibaadada oo qofku aanu alle la jirkiisa samaysanin dul uu caabudaayo sida alle uu caabudo ama uu u taqarubayo oo uu u dhowaanayo sida uu alle ugu taqarubo ka saddexaadna waa maxay waa tawxiidka alasmaa wasifaat waa in alle lagu keli yeelo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray oo la sugo wixii alla uu sugay oo la anfiyo wixii alla uu diiday adigoon tilmaamihii alle ee alla uu isku sheegay aan maaragtay beddelaynin oo aan macno tiraynin oo aan u ekeysiinaynin tilmaamihii khalqiga shiikhu markii uu sharxayey kelmaddii kusoo aroortay lamaa halow fi saalixiina markay ku talax tageen huluwigii buu marka shiikhu wuxuu leeyahay waa in qofku uu xaddii dhaafo cibaadadii uu alla caabudayey iyo camalkii uu samaynayey ama ammaan uu wax ammaanayo ama uu maaragtay durid uu wax duraayo inuu talaxtag ku sameeyo huluwiga iyo talaxtagu wuxuu u qaybsamaa buu leeyahay shiikhu afar qaybood mid caqiidada soo gelaya sida nimankan mutakalimiinta ah ee sifaatka alle huluwi uu sameeyeen oo qaarkoodna ay la aadeen inay tilmaamihii alle u ekeysiiyaan tilmaamihii khalqiga qaarkoodna tilmaamihii alle ay iska dafireen meel dhexmaba yaqaaniinba dhexdhexaadku marka waa ahlu sunnadii oo alle waxay u sugaan wuxuu isu sugay ama rasuulkiisu sala alla alay slam uu u sugay oo magacyadii tilmaamihii ah iyagoon maaragta wax ka beddelaynin oo aan si qalada u fasiraynin oo aan maaragtay u ekeysiinaynin tilmaamihii khalqiga huluwiga iyo talaxtagga qeybtiisa labaad waa mid soo gala cibaadada nimanka khawaarijta ayaa waxaas lagu yaqaanay oo qofkii dembi weyn ku dhaco waxay leeyihiin diinkuu ka baxay nimanka muctasilada sidoo kale waxay leeyihiin qofkii dembi weyn ku dhaca wuxuu joogaa bay leeyihiin darajo u dhexaysa laba darajo waxay leeyihiin haddaanu toobad keenin aakhira naartu ku haraabay leeyihiin oo khawaarijtii dhinaca ka shabahaan laakiin adduunkii waa gaal dhihi mayna ay leeyihiin nimanka talaxtagooda khawaarijta iyo muctasilada waxaa dhinaca kale istaagay oo iyaguna meel fog istaagay nimanka murji'ada ahaa oo wax fudfudaystay oo waxay leeyihiin qofkii iimaan leh sideedaba dembigu wax kama dhibay leeyihiin waana bidca aada u weyn iyaduna oo aada u foolxun yaa dhexdhexaada marka waxaa dhexdhexaada madhabkii ahlu sunnada oo ah qofkii dembi la yimaada in iimaankiisu uu hoos u dhacay oo uu naaqis yahay hadba macsida iyo dembiga uu galay inta uu la eg yahay qaybta saddexaad ee talaxtaggu waa wax ku saabsan mucaamalaadka ay bani aadamku ku tacaamulaan dad baa maaragtay wax walba waa xaaraan leh dadka noocaasoo kale ah kuwo kaleoo dhinaca kale taagan baa ka soo horjeedo oo dhahaya wax walba oo xoogaa xoolahaada kuu korinaya oo kuu kobcinaya waa iska xalaal marka ribadii iyo khiyaanadii iyo waxaasay iyaguna iska bannaystaan oo qiil iyo waxbay u raaraadsanayaan yaa dhexdhexaada marka waxaa dhexdhexaada in la yidhaahdo mucaamalaadka kuweeda cadaaladda ku dhisan yaa xalaala waana wixii waafaqsan nusuustii kitaabka iyo sunnada qaybta afaraad ee talaxtaggu waxay soo gashaa caadaadka dadku ay leeyihiin waa in aada la ysugu adkeeyo caadaadkii hore ee lagu dhaqmi jiray in qofku uu yidhaa sideedaan u haysanayaa oo waxba maaragtay iska bedeli maayo iyadoo wax ka khayr badan ay muuqdaan hadda inuu yidhaha qofku maya inuu taydii horan ku soconaya laakiin haddii caadaadku ay isku mid yihiin xaggii masaalixda inuu qofku marka caadadiisii hore uu haysto yaa ka wanaagsan inuu mid cusuboo bannaanka uga timid uu qaato marka alquluub fi saalixiin yuu sheegay muqtash maxamed cabdilwahaab saalixiinta waxaa laga wadaa buu leeya sheekh bin cuthaymiin waa dadka xaqa alle iyo xaqa addoommadiisa u istaagaa la yidhaahdaa sheikhu wuxuu leeyahay magacyadan la sheegay asnaamta ah waxay ahaayeen rag saalixiina oo saxiixulbukhaari waxaa ku jiray xadiiskii ibnu cabbaas laga wariyey inuu yidhi waxay ahaayeen magacyo niman wanaagsan oo qowmkii nabiyullahi nuux ka mid a markii ay dhinteen nimankaas waa wanaagsani yaa shaydaankii qowm nuux wuxuu u sheegay oo u waswaasiyey oo yidhi meelihii ay fariisan jireen wax ka taaga buu yidhi oo magacyadoodii ku magacaaba sidii bay sameeyeen lama caabudin ila marka hore waxbaa la aqoon jiray markii ay maaragtay dhinteen kuwii xoogaa wax fahmayey oo cilmigiina la halmaamay yaa la caabuday sheikhu marka tafsiirkaas xoogaa ishkaalu ku sheegay oo wuxuu leeyahay xoogaa waxaa laga fahmayaa qur-aankii inay nabiyullahi nuux ka horreeyeenba oo nabiyullahi nuux marka uu leeyahay inama asawni waitabacu man lam yazidhu maaluhu waladuhu ilaa khasaara wamakaruu makran kubaara wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra shiikhu wuxuu maaragtay ka fahmay in maaragtay qoomu nuux ba laftoodu ay caabudi jireen hadda nimankaas ee maahana gadaal dambaa la caabuday aanay arrintu ahayn wa aakhiru rusuli maxamedun sala alla ly slama rusushii waxaa ugu dambeeyey alla uu soo diray nebiyullaahi maxamed wahuwa aladii kasara suwara haaulaai saalixiin waana midka isagu jejebiyey suurooyinkii loo sameeyey kuwa saalixiinta ah arsalahu llahu alla wuxuu u soo diray nebi maxamed sal ll slam ilaa unaasin dad buu usoo diray yatacabaduuna alla caabuda wayaxujuuna oo xaj maaragtay la yimaada wayatasaddaquuna oo sadaqa la baxa wayadkuruuna allaha kathiira allana wax badan xusa walaakinahum yajcaluuna bacda almakhluuqaati wasaa'ita baynahum wa bayna allah laakiinse musiibadoodu maxay tahay mushkiladoodu makhluuqaadka alla u abuuray wax ka mid a iyo waxay ka dhigaan kuwa u dhexeeya ayaga iyo alle yaquuluuna waxay leeyihiin nuriidu minhum altaqaruba ila allah waxaan ka doonaynaa in maaragtay alle aan ugu dhowaanno wa nuriidu shafaacatahum cindah waxaan doonaynaa inay alle agtii nooga shafeecaan mitla almalaa'ikati wa ciisa wa maryama wa unaasin gayrihim min asaalixiin sida malaa'igtii iyo ciise iyo maryam iyo iyo dad kale oo aan iyaga ahaynoo saalixiintii kale ah fa bacatha allaahu muxamedan sala allahu alay slam yujadidu lahum diina abiihim ibraahim markaasaa alla wuxuu soo saaray nabiyullaahi maxamed isagoo u cusboonaysiinaya diintii aabbahood ee ibraahiim ahaa oo towxiidka ku dhisnayd ile ambiyadu sharciga way ku kala duwan yihiin laakiinse towxiidka iskuma khilaafsana wa yukhbiruhum oo u sheegaya ana hada ataqaruba walictiqaada waxaas ay leeyihiin maaragtay alla inoo dhoweynayaan iyo taqarubka ay samaynayaan iyo ictiqaadka faasidka ah ee dadka saalixiinta ay ictiqaadka qaladka ka qaadanayaan maxdu xaqillaahi in waxaas ay yihiin xaqi alle oo baraxla maaha in meel kale ay geeyaan ma ahayn xaqa alle in meel kale lala aado ma ahayn oo la yidhaahdo makhluuqaad baan alla usii marayaa oo ayagan anugu u taqaruba ayaguna alle iisii dhoweynayaan ama la yidhaahdo makhluuqaadkan sir baa ku jirta oo ay maaragtay dadka kale dheer yihiin oo ay ku muteen in ayaga lagu taqarubo marka taqarubkaas iyo u dhowaanshadaas iyo ictiqaadkaas waa xaqii alloo baraxla in meel kale la aado maaha laa yasluxu minhu shay-un wax ka midihii uma suubado oo xaq uma heli karaan laa limalakin muqarabin walaa linabiyin mursalin fadlan can gayrihimaa nuskhada sharxa waxaa ku taala walaa yasluxu minhu shayun ligayr illaah wax taqarubkaas ictiqaadka ka mid ah oo alla keyrkiis u suubadaa ma jiro laa limalakin muqarabin walaa linabiyin mursalin fadlan can gayrihimaa ama malag muqaraba ha noqdaane waxaasi ama nebi lasoo diray ha noqdaane wax maaragtay cibaadadii iyo taqarubkii wax kule ma jiraan fadlan can gayrihimaa iskaba dhaaf maaragtay malag iyo nebi waxaan ahayn oo ka hooseeya marka gaalnimadaas ay ku sugnaayeen maxay marka ku fasirayeen waxay leeyihiin waxay noo dhoweynayaan alla ayay noo dhoweynayaan bay leeyihiin gaaluhu saasay dhihi jireen markaasaa nabiyullahi maxamed alla uu soo diray oo tawxiid saafiya lala soo diray isagoo dadkii ugu yeeraya inay allah keliya caabudaan ugana digaya in cibaadada alle wax kale lala wadaajiyo oo alla wuxuu yidhi innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna qofkii cibaadada alle wax kale la wadaajiya oo dulal kale wax ka siiya ilaahay jannada waa ka xarimay wa ma'waahu naaru hoygiisuna waa naar wamaa lildaalimiina min ansaar dadkii maaragtay daalimiinta ahaana wax u gargaari heli maayaan nabiyullahi maxamed wuxuu dadku u caddaynayay in cibaadadu ay tahay xaq alle keliya uu leeyahay oo aanay bannaanayn in wax ka mid a cibaadadii loo leexiyo duulan alla ahayn ama malag muqarab ha noqdaan ama nebi mursal ha noqdaan marka dadkii waxay ku qaldameen tawxiidkii cibaadada in alle cibaadada loo gaari yeero wa ilaa haddii kale fa haaulaai almushrikuuna kuwa mushrikiinta ah yashhaduuna waxay qirayaan nusqo kale waxaa ku taalla wailaa fa haaulaai almushrikuuna mushrikiintaas aladiina qaatalahum rasuulu llahi sal slm ee rasuulka sal slm uu la dagaalamay yashhaduuna waxay qirayaan ana allaha in alle huwa alkhaaliqu waxdahu laa shariika lah uu yahay midka keligii wax abuura oo aan lala wadaagin abuuriddaas wa annahu allana waxay rumaysan yihiin laa yarsuqu ilaa huwa waxay rumaysnaayeen in aanu wax arsuqin ilaa huwa isaga moogi walaa yuxyi aanu wax noolaynin walaa yumiitu waxna dilin ilaa huwa isaga moogi walaa yudabiru alamra amarkiina aanu maamulin ilaa huwa isaga moogi wa anna jamiica asamaawaati waman fiihinna sidoo kale waxay aaminsanaayeen in dhammaan cirarka iyo waxa ku dhex jira oo makhluuqaadka alla ah waalaaradiina asabci iyo dhammaan dhulalkii toddobada ahaa waman fiihinna iyo wixii maarata dhexdooda alla uu ku abuuray kulluhum dhammaantood cabiiduhu wa taxta tasarufihi wa qahrih waa addoommo alle waxayna ku hoos jiraan maamulka alle iyo qahrigiisa nimanka mushrikiinta haddaad weydiiso yaa abuuray samaawaadka iyo ardada waxay leeyihin alla abuuray walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna khalaqahunna alcasiizu alcaliim aayad kalena alle wuxuu yidhi walain sa'altahum man khalaqahum haddii iyaga la yidhaahdo yaa idin abuuray layaquulunna allah allana abuuray leeyihin sida aayadda suuratu zukruf ku jirta laakiin waxaasi ma anfacayaan allana abuuray inay qirtaan oy intaa ku ekaystaan oo cibaadadiina ay duulal kale wax ka siiyaan ma anfacaysaa maya marka allana abuura keliya inla in la qiro qofkii ku badbaadi maayo ee waxaa lama huraana oo daruuri u ah inuu qiro cibaadada in alla keliya uu leeyahoo duulal kale aanay wax ku lahayn marka rabbinimo in alle loo qiro oo inuu isagu wax abuuro wax maamulo loo qiro waxay maaragtay keensanaysaa in loo qiro in keligii la caabudo qofkii marka qirsan in allah keliya cibaadada uu mudan yahay oo dulalkana aanay wax ku lahayn qofkaas waa qof isaguna qirsan rabbinimada alleh ilaa in la qiro inuu maaragtay kii wax guura yahay oo kii wax maamulaya oo kii wax rusuqaayo yahay oo kii wax nooleynaya oo kii wax dilaya u yahay yaa ka horeysa maaragtay qiridda in cibaadada lagu keli yeelo marka yani qofkii alle cibaadada ku keli yeelayaa waaba rumaysan yahaba oo warkama taagna inuu maaragtay tawxiid rububiya uu rumaysan yahay marka waxaan leenahay maadaama alle uu yahay kii wax abuuray oo isagu wax maamulaya oo maaragtay hanashada makhluuqaadkao dhan ay gacantiisa ku jiraan waxaa waajiba in cibaadadu ee isaga keliya u ahaato oo aan duulal kale wax laga siin marka qofku marka uu allah keliya caabudaayo allihii abuuray ee maamulayay uu caabudayaa marka rububiyada waa qirsan yahay wuxuu leeyahy shiikhu faida aradta daliila calى ana haؤulaءi اlmushrikiina aladiina qaatalahum rasulu اllahi sal ly slm yashhaduuna bihada faqra qowlahu tacaala qul man yarzuqkum min الsamaai wاlardi aman ymliku الsamca wاlabsaara wman yukhriju اlxaya min اlmeyiti wayukhriju اlmeyita min اlxayi wman yudabiru اlamra fasayaquluuna allah faqul afalaa tattaquun waqowlah qul liman اlardu wman fiiha in kuntum taclamuun sayaquluuna lilahi qul afalaa tadakaruun qul man rabu الsamaawaati sabci wrabu اlcarshi اlcaظiim sayaquluuna lilahi qul afalaa tattaquun qul man biyadihi malakuutu kuli shayin wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayhi in kuntum taclamuun sayaquluuna lilahi qul faannaa tusxaruun wagayra dalika min alaayaat haddii aad doonta buu leeyahay shiikhu inaad daliil u hesho in kuwaas uu rasuulku sala allahu alay wasalam uu la dagaalamay ay qiraayaan waxaan aan sheegnay oo ah macnaha in alla isagu xabuuray maamulkana leeyahay faqra waxaad akhrisaa qowluhu tacaala qowlkiisa uu yidhi qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi qul waxaad tidhaahdaa man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi yaa idinka arsuqa cirka iyo dhulka oo maarata cirkiina roob ka soo dejiya dhulkiina maaragtay nabaad ka soo saara oo risqigii sababtiisina fududeeya aman yamliku samca walabsaara yaase maaragtay maqalyaalkii iyo aragyaalkii hanta oo yaa abuura waa macnuhu waman yukhriju alxaya min almeyiti yaase wixii noolaa ka soo saara wax dhintay oo geedihii iyo nabaadkii yaa waxay ka soo dhalanayaan xubuub iyo maaragtay laftii timirtoo kale laftii timirtoo kale waa waa wax maaragtay meyidoo dhintay moogta kadibna wax noolaa ka soo baxa marka qaarkood muuminkii oo wax nool ah yaa gaal laga soo saaro gaal uu dhalay shimbirkina wuxuu ka soo dhex baxay ukuntii wa yukhriju almeyita min alxayi kii maaragtay meyidka ahaana ka soo saaray xayigii waa wixii lasoo sheegay cagsigoodii waa oo ukuntii baa maaragtay waxay ka timid shimbirki ama digaagii waman yudabiru lamra yaa arrinka maamulo caalamkan kiisa sare ee kan hooseba ama amarka iska leh haddii taa la weydiiyo faseyaquuluuna waxay leeyihiin allah alla ayaa iskale waxaas o dhan oo sameeya way itiraafsan yihiin faqul marka waxaad ku tidhaahdaa afalaa tattaquuna muwaadan alle ka cabsanaynina oo aadan cibaadada u saafi yeelaynina isaga cibaadada idinka mudane oo aadan shirkiga iska dhaafaynina iyo wa qowl alla qowlkiisa uu yidhi qul liman alardu waman fiiha in kuntum taclamuuna qul waxaad tidhaahdaa liman alardu dhulkii u sugnaaday iyo waman fiihaa wax ku guda jira oo makhluuqaada in kuntum taclamuuna haddaad wax garanaysaan sayaquuluuna waxay dhihi doonaan lilaah allah dhulka iska leh qul waxaad tidhaha afalaa tadakkaruun mawaada wax xasuusanaynina qul waxaad tidhaha man rabu samaawaati sabci wa rabu alcarshi alcaظiim rabbiga toddobada samaawaad iyo rabbiga carshigi weynaa waa midkee sayaquuluuna waxay dhihi doonaan lilaahi samaawaadkaas iyo carshiguba allay u sugnaadeen bay dhihi doonaan qul waxaad tidhaha afalaa tattaquuna mawaada alle ka cabsanaynina qul waxaad tidhaahdaa man biyadihi malakuutu kulli shayin hanashada wax walbaa kee u sugnaatay wahuwa yujiiru isagaana wax badbaadiya walaa yujaaru calayhi isagana wax lagama badbaadiyo in kuntum taclamuuna haddii aad wax garanaysaan sayaquuluuna lilaahi waxay dhihi doonaan alla ayaa iskale waxaas oo dhan qul waxaad tidhaha fa annaa tusxaruuna sidee maaragtay xaqi laydinkaga leexiyaa ku dheh baa laleeyahay iyo wakayra dalika min alaayaat marka aayadahan waxaa loo soo daliilsanayaa in alle isagu uu maaragtay cibaadada keligiis mudan yahay maadaama isagu wax abuuro waxna maamulo isaga cibaadada mudan waayo macnuhu sidoo kale waxaa loo soo daliilsanayaa in uu makhluuqaadka xisaabin doono uu soo noolayn doono markay dhintaan kadib idaa taxaqaqta haddii aada hubsato annahum nimanka mushrikiinta ahi muqiruuna bi hada inay taa qirsan yihiin walam yudkhilhum fi tawxiidi aladii dacaahum ilayhi rasuulu llahi sal slm taasina aanay soo gelinin ayagay towxiidkii uu rasuulku sal slm ugu yeeray oo islaamka kusoo gelaayeen oo carabta markaa aad garato ana atawxiid aladii jaxaduuhu towxiidka ay diideen huwa inuu yahay towxiidu alcibaadati in cibaadada alle lagu keli yeelo aladii yusamiihi almushrikuuna fii zamanina alictiqaad ee mushrikiinta zamankeennan joogtaa ay ku magacaabaan ictiqaad sheikh marka ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay haddii aad sidaa garato oo aad garato wixii inkirsanaayeen inuu ahaa towxiid alcibaada oo hadda dadku ay ku magacaabaan alictiqaad waxaa ku caddaanaya waxa ay qireen inaanu towxiidkii ku fillayn oo islaamkiin aan lagu soo gelayn oo qofkii cibaadada in alla keligii uu mudan yahay aan qirin uusan muslimba noqonaynin haba qiro in alla wax walba abuuray sidaa darteed rasuulku sal ly slam nimankii mushrikiinta ah oo uu la dagaalamay iyagoo allah wax walba abuuray lahaa oo allah wax walba hanto lahaa marka ictiqaadka waxaa lagu fasiray in macnaha dadka saalixiinta ahaa wax laga caqiideeyo maxay leeyihiin fulaan fiihi caqiiday leeyihin matalan yacni waa way habboon tahay bay leeyihiin in macnaha la ictiqaadiyo inuu wax taraayo la ictiqaadiyo marka haddii qofka ictiqaad maaragtay ku sheegaan macnaheedu waa maxay cibaadado ayuu naga mudan yahay waa macnuhu oo alla waa noo dhaweynayaa isagana waa u taqarubi karnaa si alla noogu dhaweeye iyo waxaas ay ka wadaan ictiqaadka marka haddii aad iska hubsato buu ku leeyahay inay maaragtay tawxiid rububiya ay rumaysnaayeen oo allah wax walba abuur ay lahaayeen oo wax walba maamula taasina ay tawxiidkii rasuulku ugu yeeray uu soo gelin waayo oo carabta haddana aada garato ana atawxiid aladii jaxaduuhu in tawxiidka ay diideen huwa tawxiid cibaada inuu yahay aladii yusamiihi lmushrikuuna fii zamanina alictiqaad ay ku magacaabaan kamaa kaanuu yadcuuna allaha subxaanahu watacala leylan wanahaara sida ay maaragtay alla u tuugi jireen habeen iyo maalinba suma minhum waxaa ka mid ahaa gaaladii man yadcu lmalaa'ikata kuwa malaa'igtiina tuuga liajli salaaxihim waa wanaagsan yihiin bay leeyihiin oo waa saalixiin malaa'igtu wa qurbihim min allahi allana way u dhow yihiin bay leeyihiin maxay marka malaa'igta u tuugayaan waa liyashfacuu lahu si ay qofka ugu ergeeyaan aw yadcuu rajulan saalixan ama kii mushriga ahaa qof saalixa yuu maaragtay wax weydiisanayaa mithal laati oo kale kii laat lagu magacaabayay oo magaca alleh iyo kasoo dhambasheenoo maaragtay ta ay u yeeleenoo waa waa dumaray leeyihin waa dumar la caabudaayo allaatana waa la akriyo ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyo mujaahid iyo rag kale iyo maaragtay ruways yaa yacquub ka werinaya intaadii ay shidan tahay ibnu cabaas marka wuxuu ku fasiray wuxuu ahaa nin maaragtay sawiiq u sameeya xujayda waa badar la dubaayo la shiidaayo oo wax jiracsan laga dhigaayo oo saxiix ahaan loo qaadan karo oo ay ku filan tahay qofki inuu caana ku cabo uun ama biyo falamaa maata markii uu dhintay ninkaas ixsaanka samayn jiray cakafuu calaa qabrihi qabrigiisii yay iska kor hogteen oo ay caabudeen marka qofkii isagoo allah wax abuuray leh yuu haddana qof saalixa uu wax weydiisanayaa ow nebiyan ama mid nebi ah mithla ciisa nabiyullahi ciisa oo kale uu carabta haddana aad garato anna rasuula llahi sal ly slama qaatala jawaabta weli maysa imaan fa idaa taxaqaqta daas ka soo bilow ilaa maaragtay laga gaaro carafta oo cabaar noo sii jirta macnaha jawaabta weli ma dhammaan oo waa carafta marka aad garata haddana anna rasuula allahi sal ly slama rasuulka alleh qaatalahum calaa hada shirk shirkigaas inuu kula dagaalamay wa dacaahum uguna yeeray ilaa ikhlaas alcibaadati lilahi inay cibaadada alle u saafi yeelaan kamaa qaala tacaala falaa tadcuu maca allahi axada sida alle uu yidhi alla sokadii wax kale ha caabudinina wax kale waxa weydiisanina wa qaala alla uu yidhi lahu dacwat alxaqi dacwadii xaqa ahayd yaa alla uu leeyahay oo towxiidkii ah kaasuu aqbalaa macnaha in la qiro ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah moogiye ibnu cabaas yaa waxaa laga wariyey inuu maarata ku fasiray aayadda shahaadatu an laa ilaaha illa allah sidii tabari u wariyey marka alla waxaa u sugnaaday dacwadii xaqa ahayd oo khalqigiisu maaragtay ay ictiqaadinayeen oo ku dhawaaqaayeen kaasunba alla aqbalaa waay macnuhu waxaa kaloo lagu fasiray tuugmada iyo gargaar dalabka allah mudan in la weydiisto waaladiina yadcuuna min duunihi kuwa ay alla sokadiis wax weydiisanayaan laa yastajiibuuna lahum bishayin waxba kama ajiibi karaan oo nacfin uma soo jiidi karaan dhibna kama celin karaan ilaa ka baasiti kafayhi ila almaa'i ilaa sidii maaragtay ninkii labadiisa gacmood u soo taagayey biyihii ceelka ku jiray sida uu faa'iidada oo gaaroo kale moogii wax kale lama hayo oo marka haddii biyo ceel ku jira aad gacmaha u taagto waxba maaragtay ma qabsan kartid liyabluga faahu si macnaha biyahaas ay afkiisa usoo gaaraan gacmo keliyo marka u taagtay markaasuu wuxuu rabaa biyihii hoos ku jiray oo ceel ku jiray in afkiisa yimaadaan wamaa huwa bibaaligihi biyihina kuwa afkii qofka soo gaaraya maaha marka ducadaas duulaan alla ahayn wax la weydiisanaayo waa sidaas oo kale waa qof maaragtay doonaya ishaaro iyo farkufiiq biyo inay maaragtay intay ka soo tagaan meeshii joogeen afkiisa soo gaaraan waxba marka ma helayo waay qofka duulal kale wax weydiisanaya wataxaqaqta haddana aad iska hubsato ana rasuula allahi sal ly slam qaatalahum rasuulka alle sal ly slama inuu nimankaa mushrikiinta la dagaalamay maxaa loola dagaalamayay liyakuuna adducaau kulluhu lilah in ducada iyo baryada iyo tuhugmada iyo allah keliya u sugnaato wadabxu kulluhu lilah gowraca maaragtay taqarubka loola jeedo in allah uu u sugnaado oo allah keliya wax loo gowraco marka marat taqarub loola jeedo wanadru kulluhu lilah nadarkuna sidoo kale dhammaantiis allah uu u sugnaado walistigaasatu kulluha billaah gargaar dalabka dhammaantiisna inuu alla u sugnaado wa jamiicu anwaaci alcibaadati kulluha lilah dhammaan noocyada cibaadaduna dhammaan ay alla u sugnaadaan waxaa loola dagaalamaya gaalada inay sidaa tahay markaad xaqiiqsato oo carabta sidoo kale haddana aad garato ana iqraarahum bitawxiidi arububiyati lam yudkhilhum fi lislaam qiridda ay qireen tawxiidkii rububiyada oo allah keliya wax abuure ay lahaayeen inaan islaamka soo gelinba ayagi oo taas ay sabab ugu noqonba inay islaam soo galaan haddaad taa garato haddii aad taa garato wa ana qasdahum sidoo kale aad garato in ayagu qasadkii u qasdaayaan almalaa'ikata walambiyaaa walawliyaa malaa'igtii iyo ambiyadii iyo awliyadii yuriiduuna shafaacatahum inay maaragtay ka doonayaan inay u shafeecaan wataqaruba ila allahi bidalik taasna maarata alle ugu dhowaanayaan waxa marka ay malaa'igtii wax u weydiisanayaan ama ay cibaadada qaar waxga siinaayaan waxay leeyihin way noo shafeecaysaa shafaacan ka rabnaa bay leeyihin allana waa ugu dhowaanaynaa marka haddii aad garato qiridda ay qirsanaayeen tawxiid rububiya laakiinse maaragtay haddana malaa'igta ay caabudayeen iyo ambiyada iyo owliyada arrinkaas uu keenay huwa aladii axalla dimaa'ahum amwaalahum inuu yahay kii banneeyey dhiigooda iyo xoolahoodaba macnaha waa shirkiga ay ku dhex jireen moogta ay duulal kale caabudayeen carabta markaasaad waxaad garanaysaa xiinaydin waktigaa altawxiid aladii dacat ilayhi rusul tawxiidka ay rusushu dadka ugu yeereen wa abaa can aliqraari bihi almushrikuun oo ay ka joogsadeen inay qiraan nimankii mushrikiinta ahaa oo iska diideen wabillahi towfiiq